barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeena duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaystaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa arbaca bisha sebtembera waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo weliba anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin aynu ku eegayno qaar ka mid ah haweenka jabuuti oo lagu tababaro dhinaca dhartulista iyo farshaxanka maanta waxaan dalay awr iyo shimbir iyo aqal hal mar baan wada talay marka waxay ka dhigan tahay haddaad hal mar saddex wax hal mar tuli karisid waad baratay in badan haa ee waxaan sawiray kalluunyaal haya iyo meel yaroo geed uu nin dhex joogo waxaa oo dhan baan sawiray sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida ciyaara dhaqameedyada ay soomaalidu aadka u xiisayso
heese kala duwanna waanu idin haynaa barnaamijka
maxaan durmagaara aqdhawrka dhankayga anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray anoon ku xumayn xubbiga kugu sooray xubbiga kugu sooray
qodobadaas iyo weliba xubintii ciyaaraha waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil shimon beres ayaa waxaa la sheegay in uu geeriyooday isaga oo sagaashan iyo saddex jira bares ayaa waxaa laba toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka waxaana maanta uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala tel hashomer waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo siyaade- oo siyaasadeed intii uu noloshii siyaasadda ku guda jiray
wararka naga soo gaadhaya dalka shiinaha ayaa sheegaya in siddeed iyo toban ka mida macdan qodayaal ay ku dhinteen kadib markii uu qarax ka dhacay goobtii ay macdanta ka qodayeen wararka ayaa intaas ku daraya in laba ka mida macdan qodayaasha laftoodu ay ilaa haatan maqan yihiin oo la baadigoobayo dowladda dalka shiinaha ayaa u sheegtay warbaahinta dalkaasi in macdan qodayaashani ay ahaayeen kuwo aan sharci haysan duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dalka jabuuti qaar ka mid a haweenka ku nool dalka jabuuti ayaa waxa ay helaan tababaro la xidhiidha dhinaca dhartolista iyo weliba farshaxanka gale gaar ahaanna waxaa si aada loo baraa sida dharka loogu sawiro muuqaalo iyo weliba magacyo kala duwan iyaga oo adeegsanaya dunta haddaba waryaha v o a dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa warbixinta ku eegaysa dalka jabuuti waxaa ku nool kumanaan kala duwan oo dhallinyaro qaxoonti ah kuwaasoo kasoo kala jeeda wadamada soomaaliya itoobiya elatariya iyo yemen waxaana in badan oo ka mida dhalintaasi aan u suurtagelin inay helaan fursado waxbarasho iyadoo iskuullada hay-addu ay ku yaalaan kaamamka inta badanna dhalintu ay jeclayn inay joogaan kaamamka haddaba hay-ado kala duwan oo caalami ah oo la shaqeeya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxoontiga uncr ayaa waxay isku dayaan inay dejiyaan maskaxda dhallinyartaas islamarkaasina ay baraan xirfado kala duwan oo ay ku shaqaystaan si dhalintaasi aysan ugu fakarin inay tahriibaan oo naftooda ay halligaan waxaana ka mid ah hay-adahaasi dhallinyarada caawiya hay-adda marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano jika ee laga leeyahay dalka jabaan waxyaabaha dhallinyarada ay barto hay-adaasi iyo hay-adaha lamida waxaa ka mid ah sida looga shaqeeyo korontada ama kooraanka sida looga shaqeeyo geerashyada goobaha wax lagu hagaajiyo ee farsamada gacanta ah haddaba hay-adan jika waxay inta badan waxbartaa oo gacan qabataa gabdhaha yaryar ee qaxoontiga ee ku nool gudaha magaalada jabuuti waxyaabaha daabacaada ee gabdhahaasi ay baraana waxaa ka mid ah sidii dunta ay uga sawiri lahaayeen sida qaybaha kala duwan ee xayawaanka oo kale haddaba qaar ka mid a gabdhahaas yaryar ee qaadanaya tababarka sida loo sameeyo daabacadda ama irbada iyo dunta loogu sawiro waxyaabo kala duwan ayaa kala sheekaystay waxyaabaha ilaa hadda ay barteen iyo sida ay u arkayaan fursadan ay siisay hay-adda jiga in magacawlad haboon ha insha allah waxaan doonaa inaan meel fiican ka gaadho ayaan rajeynayaa oo si fiican u barto imika si fiican buu socdaa in waxyaabaha ilaa hadda tushees oran karsid way kuu fiicnaayeen maxaa ka mid ah Een, eh, wax sawiraada taliidmaha aan tolayno waxyaabaha tushees waxaa ka mid ah shimbirta waxaa ka mid ah jabuuti adduunyada dhan baan maad aragtay sawiraynaa ha kalluunkii awrkii waxyaalaha gurigii dee aqalkii baadi aqal baadiyihii ninkii oo dharkii baadiyaha xidhan ya maasha allah de wallaahi adoo si fiican baan u sameynaa marka mas leedahay inay fursad fiican tahay haddii xoog loo barto wax lagu qabsan karo berito ha ha aniga aad bay cajibisay sida xalkayga way cajibisay dee insha allah waan ku dadaalayaana Eh, magacaa caasha maxaa ka mid ah waxyaabaha tusheed geelka iyo adhigiyo iyo geedka iyo maqsinka dee ca- gurigii iyo hidiyo dhaqankii iyo calanka Eh, maanta waxaa arkaya waxaa sawirayseen maabka jabuuti Haa, waxaan sawiraynay in jabuuti magaalada waxaa ku nool baadiyii iyo awirkii iyo shimbirtii iyo calankii jabuuti magacaa fadxiya in fatxi adna waxaad ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ee halkan tolaya ee daabacadda maanta maxaa tushay maanta waxaan dalay awr iyo shimbir iyo aqal hal mar baan wada tolay
marka waxay ka dhigan tahay haddaad hal mar saddex wax hal mar toli karisid waad baratay in badan haa ee waxaan sawirayay kalluunyaal hayaaq iyo meel yaroo geed uu nin dhex joogo waxaa oo dhan baan sawiray markii ugu ugu horeysay ba haa, waa markii iigu horreysay raxmo cumar Eh, raxma bal waxaad iga warantaa eh, barnaamijkan eh, tolidda dunta wax lagu tolaya lagu sharaxayo
wallaahi u fiicanya intaan dee ka barano tolmaha daabacaan ka baranaa sida loo sameynayo magacda sida loo taswiirayo si fiican baan u talnaa wax fiican waan ka baranaa ee hadda magacaaga halkan ka arkaya oo raxmo ood ka sharaxday duntii ku sharaxday daabacaadii adigaa sameey malaha yaa anigaa sameeyey waana magacaygii waana ku dhejistay meesha marka waa tababarka ugu horeed qaadanaysaan malaha magacyada dadku magacii horreeyay waana sameeyey
Eh, marka eh, markaad dhammaysaan maxa- maxaad natiijaa maxaa maxaa ku xiga waxaa ku xiga waxan iyo waxyaaba kasii weyn inoo sii biiraanu dee tolmaha sii wadna waxan iyo wax kasii waaweyn ilama inaan gaadhno ama shirkadahoga oon alaabta geyno nooga soo iibiyaan markaa ka gabadh dhalinyar ahaan eh, ka qaxoonti ahaan fursaddan maxaas leedahay way kugu soo kordhinaysaa wallaahi waa fursad aada u fiican oo qaaliyan kastoon dee marka hore waxba dhiganayn aanan waxba qabanayn camal bay noqotay aniga intaas Eh, magaca magacayga waa daraarta cusmaan cumar axmed Eh, waxaad iga warantaa bal barnaamijkan xaggan aad ku baranaysaan ee jiga ee- ee idin idin furtayo yaa wallah waa fiican tahay saan arka mustaqbal fiican baa jira En ilaa hadda maxaa tashay aad is oran kartaa maxaa waxyaabihi had- ilaa hadda aad tashay maxaa ka mid ah yaa wax badan baan tolay sida shimbirta iyo geedada iyo xaqalyaashaan tolay wallah waa fursad fiican tahay saan arka u fiican yahay meeshu aad bay umahadsan tahay sagal siciid faarax Een, ibraahimow dee duntii ayaa magacii lagu sawiraya magacaagii baa lagu oranaya ibraahim shaad baad iyo iibsanaysa dharkii iyo sawirkaaga iyo ha marka waxaad oranaysaa ibraahim ha laygu qoro shaadh halaguu qoro mas-uulkayga lagu dhejiyo marka dun baa lagu sawiray ta- xa- taxisa.
horena looga dhejiyey gadaala loo-
ya Ah, Waxaa kasii marka daran.
farsamooyin dunida muddo ka jira ayay ahayn laakiin hadda ayaa maaragtay aad mooddaa in eh, la bilaabayo wadamada maaragtay eh, africa iyo wadamada soo koraya qaar kaloo badanna ay hore ugu jireen ba laga yaabee marka waa farsamo wanaagsan wa waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah een, dhinaca marka la eego muuqaalada oo kale tusaale ahaan maapkii dunida oo kale waxyaabahaas dadku inta xi- badan xiiseya waxaad arkaysaa shaadhadh qofkii wuxuu iibsanayaa shaadhkii wuxuu laabta kusoo waranaya qaaraddii afrika oo kale marka waa waxyaabo dadka dadkana soo jiidanaysaa suuqgeyn wanaagsan bay u noqonaysaa Ha, qaara xoolaha ku sawranaya sida geriga iyo shimbir iyo bakeyle iyo waa ninba halku doono aad bay mahadsan tahay warbixintaa sagal siciid faarax ay dalka jabuuti nooga soo dirtay
deegaanada soomaalida waxaa ka jira ciyaaro kala duwan iyada oo deegaan walbana uu leeyahay ciyaaro u gaar ah haddaba wariyaheena v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan wuxuu ku eegayaa ciyaaraha laga xiiseeyo gobolka galguduud
waa mid ka mida ciyaaraha aadka loogu jecel yahay qaybo ka mida gobolka galgaduud waxaa isugu yimaada dhallinyaro rag iyo dumar leh kuwaa oo jaanta jiibta iyo codka isula hela si isku mida xasan axmed waxa uu ka mid yahay dhalinta aadka u xiisaysa dheesha welisaqada waxa uu iiga warramayaa sida loo ciyaaro iyo halkudhigga ay dhalintu adeegsato waxaa laga ciyaaraa gadoon iyo welisaqa ayaa laga ciyaaraa oo xilliga araaska u badano haddan aan gadoonka iyo welisaqada waa laba ciyaaro kala bedelan welisaqadu waxay u badan tahay laba gabdhood iyo wiil waaye midaasa aad bulshadu ay markii u isticmaalay ku faraxdaa or waa leedahay oray leedahay lagu soo bixiyaa waxbaan tabay waxbaan tabay waxbaan tabay naaskii taagnahay waxaan taba timiro naagood macnaha hablay sida ku rabaan moogta marka gabdhay sida uga yeeraan a marka waxaa marka lagu soo bixiyaa aasaas la dhaha waxaa laleeyahay aawa gabar male garoob male oo geeso xorrin diidee male inkastoo ciyaarta welisaqada sacab iyo sawaxan dheer loo tumo haddana waxa ay leedahay buutin ay fagaaraha ciyaarta isugu soo baxaan saddex dhallinyaro ah kuwa oo ka mid a dhalintii gabdhaha iyo wiilasha lahaa ee jiibta iyo jaanta isla hayay maxamed cali cusmaan waxa uu ka mid yahay kooxda hubaal oo ciyaarta wiilisaqada aada u ciyaarta ciyaarta wuxuu saa way kala jiraan waxna waa gudoon waxna waa welisaqo waxna waa waala adduunka ilaah waxay ka koobanta ciyaaro dhan waxaa waaye waa saddexdaas mugta sasaana waxba camal ay leeyihiin mid gabdhaha loogu wacdaa gabdhaha wax ka tuma mid waxaa waaye ragga barkooda tahay dhaantada sidoo kale gabdhaha wax ka tuma labana waxaa waaye dee waa waxa uun dhallinyarada ay iska tumaan oo gabdhahuna ay fiirsadaan waxaan ka qayb gala qofkii ciyaarta qaano sida uun gabdhahoo kale dhallinyarada wiilashoo kale qofkii uun wax yaqaano ninka ilaahay waxbaray iyo dumarka ilaahay waxbaraa hadda uun ka qayb gala marka hadda wax walba la qaadaya wax walba jiib ay leeyihiin wax wacay leeyihiin laaq ay leeyihiin sida uun welisaqadoo kale marka uun la jiibinayo ragna oo haysto ninka kusoo bixinayo codka uun laga reebaa ninka gadoon kusoo bixinaa sidoo kale marka kooxdaas kooxaas ku xiran waxay ahayd layidhaha kooxdii diig dhaqanka oo layidhaha kooxda hubaal
inta badan dhalinta ku dhaqan deegaanada miyiga ah ayaa qabashada ciyaaraha ay dhalintu isugu timaada ku dhex yeesho sheeko wadaag hase ahaatee sannadihii dambe waxaa aad u yaraa ciyaaraha dhaqanka ee soomaalidu caanka ku ahayd kadib markii dhalinta miyiga ay magaalooyinka galeen islamarkaana ay sahlanaadeen isu imaadkii dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha ee xidhiirhka lahaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aada buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin saaq ibraahim dee xagganaad gacmaha ka tumaysay oo ciyaarta waad la haysatay si fiican ciyaaro dhaqameedka soomaalida kulli waa wada fiican yihiin ma ciyaarta weliga
uba cayaaran laakiin waa waa daawadaa ka qayb gashay meelaha lagu cayaaran waa tegi jiray dhinacii hayo heesaha iyana ee adnamiya ciyaartan is lahaa cabaar hajib iyo isna waxaad weydiisaa ta uu ka helo iyo tuu ciyaari jira marka dad tilmaan ciyaari jirin waan ka qayb geli jiray uun haatanna dhinacii heesa ayaan eegaynaa heesay kun luuqayso fanaanada fartuun birimo
maxaan gurma gaara aqnawrka dhankayga anoon ku xumayn rabbiga kugu sooray anoon ku xumayn rabbiga kugu sooray rabbiga kugu sooray maxaan gurma gaara aqnawrka dhankayga anoon ku xumayn rabbiga kugu sooray anoon ku xumayn rabbiga kugu sooray rabbiga kugu sooray bal fiiri xaggayga sidan ugu xaydhay anoon xagar daacin xiriirka dhexdeenna bal fiiri xaggayga sidan ugu xaydhay anoon xagar daacin xiriirka dhexdeenna Ana la xadreeyay ilaa xad jacaylke hadda aan ka xoreeyo. Iskaygiyo maanka dareenka xulaya. Xanuun, xanuun, xanuun lama gooyen. Ana la xadreeyay ilaa xad jacaylke hadda aan ka xoreeyo. Iskaygiyo maanka dareenka xulaya. Xanuun, xanuun, xanuun lama gooyen.
heestaasi waxaa ku luqeynaysay fartuun brimo halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan bukhaari
xalay waxaa la ciyaaray kulamadii labaad ee wareegga koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league kooxda real madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa ku dhacday inay badiso saddexdii kulan ee ugu dambeysay dhammaan kulamada ay ciyaartay bishan kadib markii ay xalay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda brusia dortmund ee dalka jarmalka ciyaar ka tirsan gruupka f ee tartanka yurub real madrid iyada ayaa hogaanka ciyaarta qabatay kadib markii uu ciyaaryahan ronaldo uu si qurxan u dabamariyey goolahayaha kooxda dortmund kubad uu ciribta ugu soo baasay greth bayle laakiin brushia dortmund waxay iska soo magtay goolkaasi ka hor inta aysan dhammaan gelinkii hore ee ciyaarta waxaana u saxiixay goolka laacibkooda afka hore pieri emeric obamian oo ka faa'iidaystay qalad uu sameeyey goolahayaha real madrid kailer navas real madrid mar kale ayay hogaanka qabatay waxaana markan goolka labaad u saxiixay ciyaaryahan rafael varene rajo wanaagsan ayay ka qabtay in ay guulaysato ilaa laga soo gaaro daqiiqadii toddoba-iyo siddeetanaad ee ciyaarta markaas oo uu goolka barbaraha u dhaliyey kooxda dortmund gooldhaliyihii hore ee kooxda chelsea andrea shural ciyaartaasna waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah gruupka heg labada koox ee ugu miisaanka culus ee kale ah yuventus iyo sevilla ayaa wada badiyey kooxda yuventus waxa ay afar gool iyo eber ku garaacday naadiga dinamo zagreb goolasha waxaa u kala dhaliyey meralen bianich gonzalo higuain kooxda sefiya oo xil ciyaareedkii hore ku guulaysatay tartanka yurub league waxa ay gool iyo waxba kaga farxalatay naadiga leon goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan wisaam benyadir gruubka jiina kooxda ka dhisan dalka denmark ee f c copenhagen ayaa xaqiijisay mid ka mid ah guulaheedii ugu waaweynaa ee ay ka gaarta tartankan kadib markii ay afar gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda clabrug ee dalka beljimka guushan ayaa waxa ay u dhaqaajisay kooxda copenhagen inay gasho kaalinta labaad oo ay kusoo dhawaato kooxda lester ee dalka ingiriiska oo gool iyo waxba kaga badisay xalay kooxda f c borto ee dalka portugal goolka guusha waxaa lester siiyey ciyaaryahanka dalka algeria islam salimani gruupka e haddii aan eegno kooxda ka dhisan dalka jarmalka ee bayan liverkusen ayaa u dhowaatay in ay guul ka gaarto ciyaartii ay xalay la dheeshay kooxda monaco kadib markii ay inta badan ku hogaaminaysay ciyaarta gool uu u saxiixay weeraryahankii hore ee kooxda manchester united hafier hernandes laakiin rajadeedii guusha waxaa baabi'iyey laacabka heer caalami ee dalka poland camil gilig oo dhammaadka ciyaarta barbareeyey dhanka kalena gruupka f kooxda sporting lisbon ee dalka portugal ayaa guusheedii ugu horreysay ee gruupkan xaqiijisay ka gadaal markii ay laba gool iyo eber ku garaacday naadiga liga warsow ee dalka poland goolasha waxaa u kala dhaliyey sporting laacibinta kale ah brian ruis iyo ciyaaryahan bas dost caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sidan gruupka a kooxda arsenal waxa ay wajihi doontaa kooxda kubadda cagta basel waxaana ciyaartaasi ka dhici doontaa magaalada london ludogorit resgard ayaa waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa kooxda paris saint german gruupka bina kooxda kubadda cagta beshiktash ee dalka turkiga magaalada istanbul ayay ku martigelin doontaa naadiga dinam kef ee dalkaasi ukraine naadiga benfica ee dalka portugal waxa ay aadi doontaa kooxda kubadda cagta napoli ee dalka talyaaniga gruupka sina brushia mongen gladbach oo ka dhisan jarmalka ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga barcelona ee dalkaasi spain manchester city oo ka dhisan magaalada manchester ee dalka ingiriiska ayaa booqan doonta kooxda celtic ee dalkaasi scotland gruupka dina atletic madrid oo ka dhisan magaalada madrid ee dalkaasi spain waxa ay garoonkeeda ku martiqaadi doontaa naadiga bayan munchen oo ka dhisan dalkaasi jarmalka ugu dambeyntiina kooxda b s v oo iyana ku jirta gruupka d ayaa waxa ay aadi doontaa naadiga f c rostof dhegeystayaal xubintii isboortigana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo uu wararka ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha la socodsiin halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ibrahim de gabagabadeen kusoo dhownaa dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa Hee, waxaa ku xilligaagii dee.
haboonaa istarey heestii istar iyo codkii yaa ku luqaya waa cumar nuur cabdulle
anaan socodka laafiya hagarlii wax qabaashada hindiisi iyo faalada celceliiska sheekada dancaan lagu habeen ama hooyadeed korin mahayseen asluubta nuuxsoodkee dancaan lagu habeen ama hooyadeed korin mahayseen asluubta wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaagi haridahaan ugaari kuwada hareye marka roobka uu dego waxariidu haradeu geedaha hoostiisu geedaha wax kugu abuuna abuuna istaagi wax kugu abuuna abuuna istaagi haridahaan ugaari kiwada hareeye marka roobka uu helo حريد وهرادي وجيب together وجيب together هل ما سيدي أنا لا تكما راح وبشي سيوم عيران استاري استاري هل ما شي سيو لكو عيران استاري استاري
codkaasi cumar nuur cabdulle wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyadii duhurnimo ibraahim xasan daanduriyaanoo ismaaciil xuseen farjaray la socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
sida geeli laa baxay diyooda noo jelay horseedu maqan yahay igsaanayaa guuraca higiyo naftaydii adda hibeed ka dhigayo bahaygi saafo laacay higiyo naftaydii adahibeed ka dhigayo bahaygisaako laacay wax kugu habuuna habuuna istaagi wax kugu habuuna habuuna istaagi adu xaafadii هداك تفوقه اسمرا قرره سوبا حليه أبن عيدايتا أدقوه تخاحرا كي تليحان ونفوق عسوما وحكموا أبونا أبونا استاري وحكموا أبونا أبونا استاري أدو حافظي هداي تفوقه اسمراي قرري سوبا حلي أبن عيدايتا أدقوه تخاحرا